بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى ولا ليال waxaan jeclahay munaasabadan maanta oo jimco ah oo bisha dilxija ay kow tahay oo ay noo bilaabmeen maalmihii ugu fadliga badnaa maalmaha adduunyada waxaan jeclahay inaan idinla wadaago waano ku saabsan ka faa'iidaysiga maalmaha fadliga iyo faa'iidada badan ee waanadaasina waa mid aan naftayda u soo jeedinayo ugu horrayn ee mar labaadna aan walaalahay xasuusinayo ee cilmi cusubna idiin sheegi maayo laakiin waxaad garanayseen ayuun baan idin xasuusinayaa waayo xasuusintu waxay anfacdaa oo ay wax u tartaa dadka mu'miniinta ah ilaahay baa tabaaraka wa tacaala waxau yidhi wadakir fa ina dikraa tanfacu almu'miniin nebi moxamedow dadka waani oo xasuusi xasuusintiyo waanadu waxay wax u tartaa dadka iimaanka leh oo ruuxa muuminkii kama maarmo mawcido iyo waano iyo xasuusin allah iyo rasuulkiisa la xasuusiyo sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo allahu yidhi sayadakaru man yakhshaa wayatajannabuha alashqaa allah waxa uu yidhi sayadakaru man yakhshaa waxa waantoobo waanada wax ku qaata ruuxa alla ka baqanaya ee ka cabsoonaya wayatajannabuhaa waxa waanada ka dheeraadoon waxba ka dheefin al ashqaa ka guuldaraystay ee shaqiga ah ee nasiibka daran en ayaanka lahayn kaa inkaartu ku dhacday waxa weeyaan waanada waxba kuma qaato waa ka diiqadoonaya waanu ka durkayaa diinta iyo waanada laakiin ruuxa muuminka ah qalbigiisaa ku qaboobaya naftiisaa ku raaxaysanaysa waa ku soo dhowaanayaa dheef iyo wanaag buu ka dhaxlayaa waanada iyo mawcidada loo soo jeedinayo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waa arxamu araaximiin famaa arxama allaha bicibaadihi wamaa axlamahu calaa khalqih ilaahay waa cid naxariisato ka ugu raxmadda iyo naxariista badan waa arxamu araaximiin waa mid dulqaad badan ilaahay oo deeqsi ah maxaa ilaahay addoommadiisa uga dulqaad badan ilaahay waa khani wax walba haya oo haddana deeqsi ah oo wax waloo wanaaga kuu huraya oo raxmaddiisu ay wax walba ka ballaadhatay inna raxmatii wasicat kulla shay raxmadda rabbi wax walba waa ka ballaadhatay walaalayaal allaha raxiimkee raxmaanka ah ee naxariista ballaadhan ku tilmaaman addoommadiisa wuxuu u jideeyey maalmo ay sahay qaataan waayo rabbi addoommadiisa markuu abuuray wuxuu ku abuuray dacfi iyo taagdarro wa khuliqa alinsaanu daciifa taagdarrada aadamaha lagu abuuray waa laba dhinacba dhinaca hore waa xagga qaabdhismeedka iyo jir ahaan waa u daciif aadamuhu oo makhluuqaadka alla abuuray kuwa ugu daciifsan baynu ku jiraa oo xataa bahaa'imtiiyo mayeedhaankaynu dhaqanno ayaa inaga xoog weyn oo awrkaad aragtay intuu leegyahay ilmo toban jiraa hogaaminayo hogaankiiyo keenada ku xidhaya oo intuu faruur xidho hogaaminayuu daba soconaya ilaahay baa inoo leeliyoo hayin inooga dhigay laakiin waa inaga itaal roonyi makhluuqaadka kalena hadalkooda badaa marka insaanku yacnii jidh ahaan iyo qaabdhismeedkiisa waa u daciif oo awood iyo itaal badan ma leh waxa kaluu daciif u yahay insaanku xagga doonistiiyo iraadada oo insaanku kama adkaysan karo dembiga iyo macaasida oo mar kastuu go'aan iyo casiimo gaadho haddana naf iyo shaydaan baa ka xoog roonaanaya oo waa daciif marka maadaama insaanka dacfigaasi uu ku abuuran yahay oo wax basharka lagu beero ku abuuran uu yahay dacfigaasi mid jidh ahaaneed iyo mid xagga doonistiiyo iraadadiiyo go'aan qaadashadaba ah mar hadduu daciifkaa yahay ilaaha raxiimkee raxmaankii wuxuu inoo jideeye munaasabado aynu sahay qaadanno oo ruuxii hore u dembaabay uu toobad keeno oo dembigii uu kaga soo laabto kii waxa weeyaan mutiica ahaa ee marka horeba daacada iyo dikriga daa'imayeena uu sii libinlaabow sii sahay qaato oo u siyaadiyo munaasabaadku waa fara badan yihiin oo waa waxyaabaha ilaahay ugu tala galay in addoommada dunuubtana lagaga daadiyo macaasidana lagaga maydho darajaadna kor loogu qaado haddaba munaasabaadka fadliga iyo faa'iidada badan ee ilaahay addoommadiisa u jideeyuu ugu naxariistay waxaa ka mid ah maalmaha maanta aynu gallay ee tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha dilxija tobanka maalmood ee cashru dilxija ee bishan maanta bilatay ugu horreeya waa toban fadli badan waa toban ilaaha cadiimka ee weyn ee aan ku dhaaran wax weyn mooye wax kale waa toban rabbigaasi uu ku dhaartay wuxuu ugu dhaartay allaha cadiimkii weynida ay maalmahani weyn yihiin waayo rabbi kuma dhaarto wax weyn oo ahmiyad weyn la mooyee wax yar oo fudud si fudud uguma dhaarto ilaahay waxa uu ku dhaartay maalmahaasoo allah waxa uu yihi walfajri walayaalin cashrin ilaahay waxa uu ku dhaartay walfajri waa berigii iyo subxii buu ku dhaartay waagaa baryaya ama subaxaas ayuu rabbi ku dhaartay oo uu yidhi waxaan ku dhaartay subaxa walayaalin cashrin habeenno tobanana waan ku dhaartay baa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala habeennadaa tobankee alla ku dhaartay waa cashru dilxija waa tobankaa maalmood ee dilxija ugu horeeya ayaa rabbi ku dhaartay tabaaraka wa tacaala oo xadiidu jaabir rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam afdalu ayaami addunyaa ayaamu alcashri xadiidkaas saxiixa imaamu alalbaanina uu tasiixinayo calayhi raxmat ullah rasuulkeenna moxamed ee suubani wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh afdalu ayaami addunyaa ayaamu alcashri maalmaha adduunyada waxa ugu fadli badan oo ugu mudan maalmahan tobanka ah waa cashru dilxija ilaaha xakiimka ah ee ku sifaysan xikmadda xeesha dheer leh lilaahi alxikmatu albaaliga fii ma yusharic wa fii ma yaquulu wayafcal lahu alxikmatu albaaligatu fii dalika kulih ilaaha xakiimkae axkamu alxaakimiin xikmaddiisu waxay keensatay inuu ilaahay wakhtiyada kala fadilo oo aanu simin oo ay kala soocan yihiin in ilaahay amaakintiyo meelaha kala fadilay oo aanay sinnayn in ilaahay addoommadiisa kala fadilay oonay sinnayn walahu alxikmatu albaaliga ilaahay wakhtiyada waa kala fadilay oo bisha ramadaan dee bilaha kale waa ka fadilan tahay oo maalmaha dilxijo ugu horeeya dee maalmaha kale waa ka fadilan yihiin oo meelaha iyo goobaha ilaahay waa kala fadilay oo maka iyo madiine meelaha kale dee waa ka tilmaaman yihiin oo waa ka sarreeyaan addoommada ilaahay waa kala fadilay oo addoommadiisa wanaagsan iyo awliyada iyo saalixiinta dee dadka kale waa ka duwan yihiin ambiyada iyo rususha basharka kale ilaahay waa ka fadilay rususha laftoodii ayuu ilaahay kala fadilay waxaasoo dhan waxaa keensanaysaa xikmatu axkami alxaakimiin haddaba ilaaha tabaaraka wa tacaala wakhtiyadiiyo asminada kala fadilay ee aan simin ee kala soocay waxa uu ka dhigay ayaamaha adduunyada ugu mudan ee ugu fadliga badan cala alidlaaq waxa uu ka dhigay cashru dilxija oo tobanka maalmood ee dilxija ugu horeeya maalmaha adduunyada waa kuwa ugu mudan ee ugu fadliga badan leh waayo maalmaha waxaa dhaca ummuhaatulcibaadaat cibaadaadka usuushoodii iyo asaasiyaadkoodii ugu mudnaa ee ugu muhiimsanaa ayaa maalmaha dhexdooda dhaca carafa ayaa ku jirta oo yowmu carafa fadligeeda iyo faa'iidadeeda aad garanaysaan waxaa ku jira yowmuulxaji alakbar maalinta tobnaad ee qofka xaajigu uu sameeyo acmaasha xajkee ugu faraha badan leh oo yowmunaxri yowmuulxaji alakbar yacni xaajigu mar alla marka uu musdelifa salaaddii subaxuu ku tukada ee dhulku caddaade cadeeddu intaanay soo bixin ka hor uu ka soo dhaqaaqo marka ugu horraysa jamratulcaqaba oo jamrada ugu xigta maka ah ayuu soo gaadhayaa dabadeed jamradaas ayuu toddoba dhagaxoo quruuruxoo kaloo yaryar ayuu ku tuurayaa kadib waxa weeyaan timihiibuu xiiranayaa kadib hadyigiisii ayuu gowracayaa oo qalayaa kadib maka intuu aanba baxo ayuu dawaaful ifaadihii dawaafayaa kadibna sacyigii safe iyo marwe dhexdooda uu soconaya oo uu samaynayaa waa maalmaha acmaasha xajkee ugu waaweyn dhexdooda ay dhacaan ee kadib markuu acmaashaas sameeyo qofkii muxrimka ah ee xajka u xidhnaa uu ka xalaaloobayo ixraamkii ee dharkiisii uu noqonayo acmaashii kale ee ramigii iyo mabiidkii ay u hadhayaan haddaba yacnii tobanka maalmood waa tobanka acmaasha intaa laaleegi dhexdooda ay dhacayaan oo yacni arkaanuul islaamkiiba ay ku dhan yihiin hadday sadaqaadkii iyo sakooyinkii la bixinaya ay tahay hadday soomkii tahay hadday waxa weeyaan salaadii tahay hadday xajkii tahay yacnii acmaashii ugu waaweynayd ayaa dhexdeedii dhacaysa maalmaha fadliga badan ee waxa weeyaan ayaamu cashru ayaami dilxija walaalayaal maalmahaas waa maalmo fadligooda iyo faa'iidadooda nusuusta kitaabkiiyo sunnadu ay waxa weeyaan tilmaanto ee ay caddaysay culimmadu waxay isku khilaafaan oo tobankan maalmood iyo tobanka rabadaan u dambeeya midkee fadli badan culimo fara badani waxay ku tegeen tobankan dilxijo ugu horeeya maalmaha dhexdooda acmaasha dhacdaa mar haddaanay rabadaan dhexdeeda dhacayn oo acmaal waaweyn oo maalmo kale aan dhicini ay maalmahan dhacaan oo xajku ugu horeeyo iyo waqoofkii carafa waxay yidhaahdeen tobankan maalmood ayaa xataa tobanka rabadaan ugu dambeeya iyo ramadaanba ka fadli badan maalmaheeda culimmada qaarkoodna waxay ku jamciyeen sida sheikhulislaam ibnulqayim oo kale caleyhi raxmatullah waa yidhaahdeen maya ee xagga fadliga xagga maalmaha marka la eego waxaa fadli badan maalmaha sanadka oo dhan marka laysku duuduubo waxaa u fadli badan maalmaha dilxijo ugu horeeya waayo dee waxaa ku jira yowmulxaji alakbar maalintii tobnaad ee acmaasha u badan ee xajka la qabanayey waxaa ku jira yowmu carafa oo maalintii ugu mudnayd ee fadliga badnayd ah markaa xagga maalmaha tobankan maalmood ayaa u fadli badan sanadka oo dhan oo xataa maalmaha rabadaan u dambeeya ka fadli badan xagga habeennimada marka laga eegana tobanka habeen ee ramadaan u dambeeya ayaa sanadkao dhan ugu fadli badan oo xataa tobankan dilxija waxa weeyaan ka mudan oo ka fadli badan xagga habeenka waayo tobankaa habeen ee rabadaan u dambeeya waxaa ku jira leylatulqadri oo leylatulqadri khayru min alfi shahr habeenkaa leylatulqadrigaoo cibaadadeeda lagu tilmaamay cibaadada habeenkaa la sameeyaa inay ka fadli badan tahay kun bilood cibaadadii lasoo sameeyey oon leylatulqadri ku jirin waa saddex iyo siddeetan sannadood iyo ziyaado wix cibaadadii la samayn lahaa waxaa ka fadli badan habeenkaa cibaadada la sameeye leylatulqadriga waa intaasoo sannadood oon leylatulqadri ku jirin habeenkaasaa ka fadilan walaalayaal xaqiiqatan tii la yidhaahdaba labada qowlba waxa maragmadoona oo shakila'aana tobankan maalmood ee dilxija inay yihiin toban maalmood oo maalmaha adduunyada ugu mudan oo rasuulka hadalkiisay ku caddahay sala allahu calayhi wasalam afdalu ayaami dunyaa ayaamulcashri maalmaha adduunyada waxa ugu mudan oo ugu fadli badan maalmahan tobankee dilxijo ugu horeeya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sida imaamu albukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray cabdullaahi ibnu cabbaasna uu warinayo rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axabu ila allah min hadihi alayaam qaaluu wala aljihaadu yaa rasuula allah qaala wala aljihaad ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalih huma lam yarjic min dalika bishay nebi moxamed wuxuu yihi calayhi afdal salaati wasalaam ma jiraan maalmo camalka wanaagsan ee dhexdooda la sameeyo ilaahay uga jacayl iyo maxabo badan yahay maalmahan tobanka dilxija camalka la sameeyo macnaha rasuulku waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ugu jecel yaho oo ugu maxabo badan yahay camal wanaagsan oo maalmo la sameeyo camalka maalmahan tobanka a dhexdooda la sameeyo ayaa camal la sameeyo ilaahay ugu jecel yahay uguna fadli badan mar haddii maalmo camal la sameeyo camalkuu alla ugu jecel yahay uu yahay camalka maalmahan la sameeyana macnaha waa ugu fadli badan yahay weeye oo waa afdalu camal la sameeyo weeyaan ka maalmahan dhexdooda la sameeya waxay yidhahdeen rasuulkii allow oo jihaadka ilaahay dartii duulaan iyo dagaal loogu baxee loo jihaadaana miyaanu ka fadli badnayn camalkaasi rasuulku wuxuu yidhi jihaadna kama fadli badna camalka maalmahan la sameeyo ilaa nin mooyaane naftiisii iyo maalkiisiiba ilaahay dartii intuu ugu duuluu ugu baxay aan waxba kala soo noqon macnaha kaasunbaa ka fadli badan ka hantidiisii iyo xooggiisii iyo xoolihiisiiba intuu la baxay kuna soo dhintee naftiisii aanay soo noqon xoolihiisiina halkaa lagu qaadeen shilin uga soo noqon alla ilaahay kaasunbaa ka mudan oo ka fadli badan marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay maalmahan tobanka ah camalka wanaagsan ee la sameeya inuu yahay camal la sameeyo ka ugu mudan ee ugu sarreeya ugu fadli badan kaa unbuu ka fadiloo ninkaasunbaa ka mudan buu yidhi wax kaloo ka mudani ma jiro walaalayaal halkaa waxaynu ka fahmaynaa maalmahan in la dadaalo inay aad iyo aad muhiim u tahay dadka qaarkood rabadaanta waa u dadaalayaan tobanka dambe way u dadaalaan ictikaafka iyo camalka laakiin tobankan mooganaan iyo qaflad baa lagu jiraa oo dadku waa moogan yihiin oo ma oga laakiin khayr fara badan iyo fadli badan baa ku jiro ahlulcilmiga in badanoo ka midi waa kuwaa yidhi tobankanaa xataa maalmaha ramadaan ka mudan oo ka fadli badan waa toban fadli iyo faa'iido badan loo sheegay waxaa markaa munaasab inoo ah inaynu maalmahan ka faa'iidaysanno oo ku camiro camal saalixa iyo cibaado suuban oo ku camiro inaynu wax la baxno inaynu wax sadaqadaysanno inaynu ilaahay xusno inaynu qur-aanka akhrino inaynu soonno soonku waxyaabaha ugu mudan ee maalmahan lagu camiro weeye inaynu soonno maalmahan in waxa weeyaan aan ku dadaallo acmaasha saalixee kala duwan noocyadeeda kala duwan inaynu ku dadaallo maalmahan aad iyo aad taasaa inoogu mudan oo munaasab ah walaalayaal haadihi alayaam acmaasha saalixa ah ee lagu dadaalayaa aad iyo aad bay u fadli badan tahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allah an yukafira asana alatii qablah wasana alatii bacdah wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam maalinta carafa soomka la soomo ilaahay agtiisa waxaan ka xisaabsanaya oon rajaynaya in lagu dhaafo lagu tirtiro dembigii sanadkii tegey la sameeyey iyo sanadka soo socda dembiga la samaynayo kal hore iyo kal dambe yacni fadliga iyo faa'iidada balcarafe ay leedahay sanadkii hore iyo ka soo socdaa dembigiisa lagu dhaafaya soomka maalintaa keliya la soomo waa fadli aad u weyn oo ay tahay inaan la fudaydsan ee laga faa'iidaysto waxaa laakiin nusuusta kale tilmaantay dunuubta lagu daadinaya macaasida lagu maydhayaa waa sakaa'irtii iyo dunuubtii yareerayd ee qofka ka dhacaysay laakiin kabaa'irta waaweyn waxay u baahan tahay towbo iyo istikfaar qofku hadduu toobad keeno oo istikfaar dhaba la yimaado oo towbad shuruuddeedii wadata uu la yimaado sagiir iyo kabiirba waa laga dhaafaya laakiin kabaa'irta dee waxa u shardi ah dee qofki inuu ka toobad keeno oo shuruuddeedii uu la yimaado shuruuddeeda waxaa ka mid a dee dembigii inaad faraha kala baxdo adoo walaaqanayo ku dhex jira dee waan ka toobad keena laga aqbali maayo inaad ka murugooto ood ka qoomamooto dembiga kaa dhacay inaad go'aan ku gaadho dib inaanad ugu laaban in haddii aad dembiga aadama ka gashay aad u celiso ama aad ka xalaashato waxaad ka qaaday ama waxaad gaadhsiisay iga gooso aad ku tidhaahdo in waxa weeyaan ilaahay dartii aad u toobad keento towbadu inay xilligii la aqbalayay ay tahay oo wakhtigu aanu kaa dhicin waayo in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yu- maa lam yuqarqir aw tadluca ashamsu min maqribiha yacni ilaahay addoonka towbadiisa wuxuu aqbalaa intaanay naftu halkan guriga isugu iman ama cadeeddu halkii ka dhacaysa aanay ka soo bixin labadaa jeer albaabka towbada waa la xidhayaa oo lagaa hoos qaadi maayo waa yowma laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanad min qablu aw kasabad fii iimaaniha khayra xilligaasi waa xilli ruuxii aan hore u rumayn ama iimaankiisa khayr iyo wanaagan hore ugu tabcan aan ugu shaqaysan aan iimaan iyo towbadkeen aanu waxba u tarayn waayo dee albaabkii towbada waa la xidhay wakhtigii towbad aqbalkuna waa dhammaaday walaalayaal waa inaynu maalmahan ku qaabilno towbadkeen dhab ah istikfaar dhab ah acmaal wanaagsan oynu samayno maalmahan waa inaynu ku qaabilno xilliga xurmadan iyo qadarkan leh waa inaynu xurmayno oo inaan ku xadgudbin waayo ilaahay bilaha xurmada leh yacni waa afaroo waxaa ka mid a bilaha xurmada leh alla inoo jideeyey dilxijaa ugu mudan oo ugu sarraysa oo ugu fadli badan wa min ashhari alxu- min ashhuri alxurum minhaa arbacatun xurum dilxijadana ka mid ah wakhtiga xurmadalana in la xaq siiyaa waajib bay nagu tahay oo yacni dembi la sameeyaa mar walba isagoo xun haddana dembiga la sameeyo xilliga xurmada lihi waa uu ka xun yahay ka xilliga kale la sameeyo makaanka xurmada leh dembiga lagu sameeyaana waa ka xun yahay ka meelaha kale lagu sameeyo oo dembigu meel walba isagoo ku xun ayuu haddana ku sii xun yahay maka iyo madiine iyo xaramka dembigu isagoo xilli walba xun ayaa haddana xilliga xurmada leh uu sii xun yahay sida tobankan fadliga badan oo kale haddaba shacaa'irta ilaahay aynu weynayno xilliga alla uu xurmeeye uu weyneeyena aynu xurmayno oo xaaraanta nafteenna aynu ka xakamayno waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub yacni shacaa'irta ilaahay ee waaweyn astaamaha waaweyn ee ilaahay diintiisa lagu garta macaalimu diinihi daahira qofka weyneeye xurmeeya waxay daliil iyo astaan u tahay alla kacabsiga qalbigiisa qooyee ku jira marka xilliga waa inaynu xurmayno waa inaynu ka faa'iidaysanno waa inaynu acmaal wanaagsan aynu samayno si ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu dembi dhaafo taa waa inaynu ku dadaallo walaalayaal hadalkayga waxaan ku soo afmeerayaa oo aan ku soo koobayaa maalmo fadli badan ayaa inoo bishay oo maanta kow inoo ah oo aynu gallay walmuwafaqu man wafaqahu allah qofka alla uu waafajiyeyna muwafaqu waa ka maalmaha la waafajiyo camalka saalix ee wanaagsan waxaan naftaydiiyo nafihiinaba kula dardaarmayaa oon aad ugu celcelinayaa maalmahaasi si fudud yaanay inoo dhaafin waa ayaamun macduudaad qofka xajka jooga waxa weeyaan dee isagu fursadda u haysto cidiba ma haysate eh oo waxa ku kulmay sharafu zamaani walmakaan sharaftii xilliga iyo wakhtiga iyo sharaftii goobta waxa mar keliya ku wada kulmay qofka alla uu xajka maanta soo waafajiyey sharafta wakhtigii fadliga badnaa iyo sharafta goobtii fadliga badnayd oo xilligii fadliga badnaydna waa joogaa xaramkii iyo goobtii fadliga badnaydna waa joogaaye kaasi waa inuu ka fara qabsado oo faa'iidada u libinlaabo iyo wanaagga uu samaynayo qofka aan xaramka iyo xajka lasoo waafajinna meel walba ilaahay ducada iyo daacada waa ku aqbalaaye halka uu joogo qof walba waa inuu ku dadaalo oo daacaadka kala duwan uu ku sameeyo oo camal iyo cibaado wanaagsan uu sameeyo meel walba ilaahay waa ku aqbalayaa inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin waxaan walaalayaal ku soo afmeerayaa maalmaha fadliga badan aynu ka faa'iidaysanno oo yaynaan fudaysanin ilaahay waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare waxaan ku su'aalanayaa inuu ilaahay kulligeenba inaga yeelo kuwa maalmaha ka faa'iidaysta ee ka fara qabsadeen fudaydsan kuwa camal iyo cibaado suuban ku camira ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo kulligeenba kuwa loo dembi dhaafay ee jannatulfirdowsi alaclaa loo qoray allah inaga yeelo khaatimadeenna allaha hagaajiyo allahuma akhtim bisaalixaati acmaalana وبالسعادة آجالنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه واجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كلمة انت سنكسو كوبيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا